Xildhibaanada Golaha Wakiilada Dowlad Goboleedka Jubbaland oo yeeshay kala fadhiga shanaad fadhigiisii sideedaad ayaa maanta ka dooday xeerka ciidanka booliiska Jubbaland oo dhowaan ay wasaaradda amniga gudaha Jubbaland u soo gudbisay xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland si ay u turxaan bixiyaan kadibna ay u ansixiyaan waxna ay ugu daraan kulanka xildhibaanada Golaha Wakiilada Jubbaland oo uu shir guddoomiyey guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa xildhibaanada u sheegay in kulanka ajendihiisu yahay in akhrinta labaad la marsiiyo lagana doodo xeerka ciidanka booliiska jubbaland kaas oo ay wasaaradda amniga gudaha jubbaland horey ugu soo gudbisay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland